hadal uu ka jeediyey masjid ku yaala gudaha madaxtooyada villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu maanta wuxuu si gaar ugu dul istaagay arrinta la xiriirta wax ka beddelka iyo dib weegista dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo dastuurku waa dukumenti horta dukumenti nool waaye dukumenti hal mar inta la qoray meel la dhigaayo maaha dukumenti mar walba wax laga bedeli karo lasii waxayn karo muddo kale loo sii qabo karo lasii horumari karo maalin walba ummaddu meeshay marayso inuu ka turjumo ay waay maanta ummadda dib u heshiisiin iyo isukeenid iyo xoreyn iyo amni samayn iyo dowladda iyo dadka waxaasaa ku jirna dastuurkeenu inuu waxaas ka jawaabo waay dastuurka dadka soomaaliyada iskale waa la iska warsanayaa wakti ku filan oo dadka dastuurkuna asaa tilmaamayo sida dib u habeynta iyo dib u qaabinta dib u eegista iyo dhaqangelista iyo loogu samaynayo dhammaan isagaa ka hadlaayo midka hadda kumeel gaarkaa aan haysanaa ka hadlaayo waa dabakeenna madaxweyne xasan ayaa xuseen aysan suuragal ahayn in labaatanka milyanan soomaalida lagu qiyaasaa in la horgeeya dastuurka balse ay geyn doonaan halka ay ku haysaan matalaada loo dhan yahay baarlamaanka bulshada rayadka iyo sakhaafadda madaxa bannaan dadka soomaaliyeed dee labaatanka milyan oo soomaalida oo caalamka daafiisa kala duwaya dalka ku nool qof walba inta la hor istaago maxay kula tahay lama dhihi karo laakiin mar walba dadku dad matala baarlamaankaa dadka matala maxaanku idhahdaa hay-ado maxaanku idhaha bulsho rayadeed ah oo dadku badanaa ay dhegeystaana jira saxaafad si saxa wax u sheegtaa jirta intaba dastuurka waa looga hadli doonaa waa la gaarsiin doonaa laakiin iskama joogi karna meesha looma dhamma weligeen ma ma taagnaa karna looma dhamma looma dhamma waa soo aragnay waa soo naqiynay horaan u soo aragnay looma dhamma ma taagnaa karno laakiin intii suurtagal oo macquul ah wadatashi iyo wadahadal laakiin dastuurka samayntiisa iyo dhaqangelintiisa iyo dib u eegistiisa intaba dastuurkay ku caddahay baarlamaanka federaalka iskale asagay waajib ku tahay inuu maxaanku irahda loo igmaday dadka soomaaliyed inay dib u eegaan gudiye u samaysteen institutionsaa loo dhisay waa leeyihiin shaqadii way hayaan baarlamaanka wuu soo gaari doonaa waana muxuu ahaay baarlamaankuna waa ka doodi doonaa wakti ku filan uu ku doodana wuu heli doonaa ka horna insha allahu dadku waa haddana in badanoo kamida dadka oo dowlad goboleedyadu ay kamid yihiin oo baarlamaanada dowlad goboleedyada qaarkood ay kamid yihiin oo bulshada rayidka meelo badan magaalada muqdishidoodo wuu soo maray haddana kuwo kaloo badan wuu sii mari doonaa oo shacabka ah talo in la weydiiyo maxay idinla tahay maxaa idinla quman la yidhaah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si qoto dheer kaga hadlaya arrinta dastuurka ayaa xusay in xitaa haddii uu soo maro habraaca baarlamaan inta laga gaaraya afti dadweyne ay tahay in wax laga bedeli kara dastuurka soomaaliya xataa baarlamaanku marka uu dastuurka ansixiyo ilaa aftida laga qaadaayo dastuurkau afti ka gaaraayo dadka soomaaliyeed ay afti u qaadaan inta ka horeyso weli habdhaqankiisa dastuurkay ku caddahay in weli wax laga bedeli karo waxna lagu kordhi karo marka xataa haddii ay jirto maanta maxaanku idhahdaa fikir maqan hadduu jiro beri hadduu soo dhaco fikirkaasi waa waa furan tahay weli in maxaanku idhahdaa baarlamaanka uu dib uu inta u fiiriya haddana u yidhaha qodobkan shalay sidaanaa dhahna laakiin sidaanaa ka fiican oo la dhihi karaa maalinta afti loo qaado dadka soomaaliyeed ay afti u qaadaan maalintaasoo dastuurka xeryaha dastuur daa'ima oo aan waxba la taaban karin ilaa muddadii loogu talagalay toban sano kadib labaatan sano kadib wakhtigii laysla gartoo la yidhaha waktigaasaa dib u eegis lagu samaynaya ilaa laga gaaro markaasuu joog oo abadiye yahay intaas ka horeysa laakiin weli waxun baa kasii bedelmaya xataa markii baarlamaanka uu go-aan gaaro kadib fursadaa jirta weli wixii kaloo soo baxo oo laysku qanciyo inay wax ay ahayd in weli lagasii laga sii saxi karo marka waa sidaas waa dukumenti nooloo socdo eh dukumenti inta la laalaabay meel la dhigaya tiirarka ugu waaweyne siyaasadeeda xilligan hor yaalla dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa wax ka beddelka iyo dib weegista dastuurka kumeelgaarka durbana waxaa soo ifbaxaya doodo siyaasadeed oo waaweyn oo la xiriira qodobo ka mida wax ka beddel in lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya gaar ahaana arrinta la xiriirtay heykalka dowladnimo ee soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho